bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaare ha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isinku dhugun saabsan hamiin kasta markii laku reebo hamiinimada jamacada ee sabtiga galaasa oo nimo axado oo isniin hagalaayta taariikhdan iyo ka beeganta shanta bili koowaad sannadda labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsadi doontaan hoo ilaahay karaalo nagad waliba ku mid aha maamulka deegaanka awdiinle gobolka baay oo fariin indiri maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya fariintaas oo ka eedan in wallaku qobada dhibaatada kadalaanku injaysidaa ay beerooda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkiiasiinku gudbii doona ho ilaahay karaalnagad saxsaata weliba barnaamijka ku dhugunsadi doontan ho ilaahay karaalnagada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo towbaro soonfuri bahda cadaaladda gobolka baay barnaamijkiiya ku dhugunsadi doontaan towbarkaas wali ka saabsanaya iyo muddadiisa dareerow saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona insha allah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo geega daafuri bandhigga safarka iyo dalxiiska soomaaliya barnaamijkiiya ku dhugunsadi doontaan wasiir maareeye oo ku hadalay furitaanka bandhigga safarka iyo dalxiiska saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalanaga gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqi magaalada muqdisho cumar finish oo uu siina boogaadiyey wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkiiaasii ku gudbii doon ho ilaahay karaalnagada saasaata weliba barnaamijkiisiinku dheegi doontaan ho ilaahay karaalnagada wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo geega dahfuray mashruuca talaalka sambabka erinka saasaatoo barnaamijkan welibahasiinka gudbii doona insha allah maxkamadda derajada koowaad ee gobolka bari oo geega xukuno xabsi iyo ganaaxan iska jiraanka xukunti waxaana ku mid ah siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ha ku jeedan dowlad goboleedka puntland barnaamijkee ku dhugunsadi doontaan akhyaarey qodobadaas iyo walaagahaniisaa idintii barnaamijka ku guda jirna iyo hasiin gudbii doona anoo maleele iyo hasiin saarintana siin kula dareersiyahay dhinaca farsamadana weliba gacan weyn ku jeysada intii barnaamijka wadagajar wadaakay maxamuud cabli cabdulaahi maxamuud kaabshaah mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan hamiin wanaagsan kolka kale akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qodobkan ku horeeya barnaamijka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye iyo weliba wasgeega tababar ka saabsan habaraaca qaadis dacwado iqaabe iyo madaniga geega anfuray bahdo cadaaladii garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan haan gobolka baay tababarkun iyo dareero doona muddo toddobaad ah walina ku qayb galay towbarkun gudoomiyaha maxkamadda sare dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro ku tirsan xukuumadda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo bahda garsoorka ururka qareenada saraakiil ku tirsan ciidamada asluubta iyo xeer ilaaliyaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed muuse oo tobabarkun soo qaban qaabiyey iyo weliba use ku waramay inka horeen ujeeddada tababarkun iyo waxyaabaha lakubarada doona muddadasu dareero tababarka saas ahaatow gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye oonka dambeenu siina kulankun ku hadalay iyo weliba siin si rasmi unfuray tababarkun waana ka dhiirigeliyey bahda garsoorka gobolka baay in iyo ku shaqeeyaan sidii lan helan lahaay garsool cadaaladda ka dhisan maadaama uuse sheegay in bulshada ka dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baahi weyn qaban garsoor cadaalad ah waano gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ku hadalay raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamadan cabduhu warasuuluhu sala allahu calayhi wasalam marka hore waxaan rabaa inaan salaamo gudoomiyaha baarlamaanka walaalkay cabdiqaadir shariif sheekhuna garsooraha maxkamadda sare ee dalka al-aq xasan cabdinuur cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo ku-xigeenkiisa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka wasiirka wasiirka degadaha iyo gaadiidka badda wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka diinta iyo awqaafta golaha adeega guddiga adeega garsoorka xeeralyaalayaha guud ee koonfur galbeed iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka garsooryaalka dhammaan maxkamadaha gobolka baay kaaliyaasha gaarsiiyaasha warbaahinta dhammaantiin waxaa idinku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn oo ah mudana guddoomiye maanta inaad nagala soo qayb gashay furitaanka towbadka cinwaankiisu uu yahay habraaca qaadista dacwadaha ciqaabta iyo madaniga waxaan u dooranay mowduucaas ahmiyadda uu leeyahay gaar ahaaneed mudana guddoomiye waad og tahay waadna noogu aqoon badan tahay qaanuunka oo maanta lagu shaqeeyo inuu leeyahay habraac waddo loo maro qof weliba oo muwaadin ah oo maxkamadda imaanayo wuxuu leeyahay habraac uu maro garsooraha dacwadda qaadaya wuxuu leeyahay habraac uu maro dhammaanteen waxaan hagaaya waa habraaca xeerka ha ahaado xeerka ciqaabta ama ha ahaado xeerka madaniga mudana guddoomiye habraacaas ayaa waxaan go-aansanay inuu noo bixiyo garsooraha ka tirsan maxkamadda sare ee dalka xasan cabdinuur oo hore u ahaa ku-xigeenka xeer ilaalyaha guud ee qaranka waxaana aaminsannahay inuu yahay ninkii munaasibka ku ahay oo maanta noo faa'iideyn kara dhammaanteen haddaan nahay garsoorka gobolka baay waxaa kaloo nagala soo qayb galay tababarkaas oo ka faa'iidaysanayo mudana guddoomiye waxaa ka mid ah baarayaasha ka tirsan c i d da oo ayaga lafaahantooda goorjoog ay yihiin waxaa kaloo ka faa'iidaysanayo taliska asluubta waxaa kaloo ka faa'iidaysanaya baarayaasha booliiska ee degmada baydhabo dhammaanteen waad og tahay mudana guddoomiye waxaa naga dhexeeya waxaa wada xiriir shaqeed waxaa kaloo ka faa'iidaysanayo ururka qareennada koonfur galbeed laf ahaantooda ayagana xubin ayay ka yihiin bahda cadaaladda annaga mar waliba waxaan xooga saaraynaa haddaanu nahay garsoor inuu saxnaado habraaca aan u qaadayna dacwada garsooraha asaa go-aanka iska leh kagaadista dacwada laakiinse garsooraha ma khaldi karo habraaca loo jideeyey inuu qaato haddii dacwadaas habraaceeda uu khaldan yahay macnaheeda waxay tahay xukunkan waa khaldan yahay hadduu habraaca dacwada ay saxan tahay xukunka waa saxnaana muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay markaas kadib hadduusan ku qanacsanayn xukunkaasi inuu u qaato darajada ku xigta maxkamadaas maxkamadii loo qaatay raacsaanka waxay kow ka fiirinaysaa xukunka intaysan fiirin kadib habraaca la maray ma saxan yahay mise ma saxno inta aysan fiirin go-aanka ka soo baxay maxkamadda hadduu habraacaas ka soo baxay maxkamadda darajadii koowaad uu saxan yahay kadib wuxuu xaq u leeyahay garsooraha inuu dacwadaas dhaqaajiyo mar kale laakiinse hadduu habraaca khaldan yahay dacwadaas waa khaldanaanaysa dacwada dibaa loo celinaya sida sharciga uu tilmaamay marka waa aas-aaska oo garnaqista oo dacwada waxaan rabnaa dacwada hadday ciqaab tahay waxay ka soo bilaabanaysaa saldhiga ama ta c i d-da waxaa u baahannahay meeqo warqad ayaa ku jiri karto galka c i d-da ama galka degmada markay usoo gudbinaysa xafiiska xer ilaalinta markii xafiiska xeerayta galkaas ay la wareegto meeqo warqadaa loogu baahan yahan galkaas inay ku jiri kartaa markii xafiiska xeerayta galkaas oo u wareejinaya maxkamaddana waxay fiirinaysaa xafiiska maxkamadda waxay ka fiirinaysaa inta gal inta warqadood ay ku jirto warqado waxaa jirta daruuri ah aysan galkaas ka maqnaan karin haddii galkaas ka maqan tahay dacwada aysan fadhihin saas darteed marka waxaan rabnaa inaan garsoorayaalkeena aan u tababarno aan waqti aan u gelino si ay habraacaas ugu noqdo habraac saxan annagu ninkan noo faa'iideynan khabiir uu yahay waana dareensannahay inaan ka faa'iidaysan doono mudana guddoomiye insha allahu tacaala mudana guddoomiye waxaa jirto hay-ado oo sheegta inay caawimaad siiyaan garsoorka annaga intaan joognay meeshaan wasaaraddan markhaatiya ka tahay inaan arkin hay-ad garsoorka caawimaad siinayso arrintaas waan ku daba jirnaa haddii aan ogaano hay-ado sheeganayo magaca caawimaad inay garsoorka siiyaan aan soo xaqiijino tallaabo sharciga laga qaadi doonaa insha allahu tacaala waana lagu been sheegtaa magaciina lagu been sheegtaa mar weliba waxaa la sheegtaa in garsoorka la caawiyo garsoorka rux la siiyo garsoorka cid caawiso ma lahan garsoorka dowladda caawiso un keliya hay-adahan lagu been sheeganaayo maalinta inoo caddaadaan waxaa ku kala bixi doonaa sharciga insha allahu tacaala xeer ilaalihii guudna waa fadhiyaa arrintaasaan dhowr baran ka wada hadalnay tallaabada ku habboon in laga qaado mudane gudoomiye waxaa kaloo aada ugu mahad celinayaa guddiga adeega garsoorka oo aada u dabar adeegay aadna u shaqeeyay siduu ku horumari lahay garsoorkan waxaa kaloo u mahad celinaya garsooryaadka laftirkooda aada u dabar adeegay ku sabray dhibka jiray haddana dadka imaadayna aada nagu faa'iideeyey mar haddina kusii dheeraado waxaan aada ugu faraxsannahay run ahaantii inaad ka faa'iidaysataan dhammaantiina idin anfici doontaa wakti hala geliyo sidii noo sheegeen ha la akriyo xeerarka hoseeya habraaca qaadista dacwadaha dhammaantiin waa mahadsantihiin waa waktigiina qaaliga aana siiseen waxaan rabaa inaan kusoo dhaweey walaalkeyga cabdulqaadir shariif sheekhuna suu asagana kelmadiis meeshaan ugu dha insha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan oo igu hore ugu horeeya guddoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada wasiirka cadaaladda ku-xigeenkiisa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda wasiirka wasaaradda diinta awqaafta wasiirka warfaafinta iyo dhammaan xubnaha kale golaha wasiirada halkan fadhiya xildhibaanada la taliyaha madaxweynaha odayaasha nala fadhiya iyo bahda cadaaladda ama garsoorka qaybihiisa kala duwan iyo bahda saxaafadda dhammaantiin waa salaamaya sidoo kale waxaan si gaara aan rabaa inaan u salaamo garsoore xasan cabdinuur oo inoogu yimid magaalada muqdisho si uu halkan marka tababarkaas uu idiin siiyo runtii waktigaas uu geliyey na waa aadan ooga mahadinaynaa marka waa salaamo tahay mudane xasan runtii hadalkana xoggiisa ujeeddada tababarkan laga leeyahay iyo waxaa la raba in la gaaro runtii waxa waaye madaxda iga horreysa sheegtay marka aniga waxaan u istaagay oo keliya maamuuskii iyo iyo iyo iyo maqaamkii sharaftii uu nagu marti qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare runtii inaan markaa aan goobjoog ka ahaano furitaanka seminaarkaas runtii waxaan rabaa inaan halkaan aan ooga mahadiyo guddoomiye axmed runtii oo aan aqoon dheer u leeyahay maantana runtii waxaa halkan laga sheegay ugu badnayd ammaantiisa iyo waxqabadkiisa isaga iyo wasiirkaba runtii gudoomiye waa intaan kugu ogaa baa la ii sheegay intaan kugu ogaa runtii intaas haddii aan la sheegi lahaynna maanta aniga ayaa halkan ka sheegi lahaa maxaa axmed waxa waay waa nin aqoon u leh arrimahan garsoorka iyo iyo sharciyada runtii muddadii uu nala joogan isbedelkii lagu sameeyey isbedelkii ku dhacay horumarkii ay sameeyeen eedaha garsoorka dhammaantiina dadka halkan soo istaagay ninka ayaa ka markhaati kacay mudane guddoomiye waa waa ku mahadsan tahay arrinta labaadaan raba halkan inaan aan ka cadday runtii dadkuna horey u sheegeen cadaalad la-aan waxawaa ummadda inaysan noolaan karin cid walbaa ku baraarugsan mas-uul ha noqdo iyo kan mas-uulka laga yahayba waxa weye waxa ugu muhiimsan qofka bini aadamka maxay tahay waxa ugu horeysa bulsho ay u baahanta markaad weydiiso wuxuu u baahan yahay cadaaladu u baahan yahay meeshaysan cadaalad aysan jirin oo ad ogtihiin waxa waaye waa dee nolol ma jirto waxyaabihii ugu horrey khilaafaadka keenayna ama waxa waye xataa burburka soomaaliya la dhihi karo waxyaabihii horseeday waxaa ka mid ahaa waxa weye waa cadaalad darro la kala tabanaayonba qofka markuu cadaalad darro u tabto oo uu waayo sida uu waxawaa cadaaladii uu raadina uu waayo ayaa waxay ku kaliftay meesha markaas waxa waaye waa ay maanta ay nagala dhacday baasha marka insha allah waxaan rajaynaynaa in la xoojiyo cadaaladaas maantana idinka ayaa mas-uuliyaddaas qaaday runtii waxaan rabaa intaanan aanan ka degin meesha inaan uga inaan u hambaliyeeyo ugana mahad celiyo waxa waaye xubnihii golaha baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo soomaaliya oo sida aada la socotaan taariikhda shaqadii ugu horreysay ay qabteen bishii march baarlamaanka markii lasoo dhisay guddoonkiisii lasoo doortay bishii january hawshii ugu horreysay ay qabteen bishii maarshee laba bil isagoo jira baarlamaanka waxay ansixiyeen sharcigii lagu aasaasayay guddigan adeega garsoorka ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya waxayna ansixiyeen xubnaha guddiga adeega garsoorka runtii markhaatiyaad ka tihiin dadkii waa xilligaas joogay waxa ugu horreysa marka baarlamaanku uu gartay intuusan u daadegin shuruucdii kale laga sugaayay iyo howlihii kale uu qabanayay waxa waaye markaas maadaama aan ku jirnay dhismihii dowladnimada aan ku jirnay waxyaabihii asaas maadaama xukuumaddii ay dhisantay baarlamaankiina uu dhismay baahidii saddex tiirkii kale saddexaad oo loo baahna ahaa adeegii garsoorku ahaa waxa waye inay garteen marka waxa waye runtii aadaan uga mahadinayaa muddadii muddadii koobneeda yareed ay nagu qaadatay in la aasaasay guddigaas runtii wax intaas ka dambeeyna mas-uuliyaddii waxa waaye garnaqidda dadkan iyo cadaaladdan waxa weeye waa mas-uuliyaddan xilkooda inkooda kusoo wareegay waxaan ilaahay ka rajaynaa marka inuu ilaahay idiin fududeeyo hal shay oo dadku marka laga hadlaayo waxaa laga hadlayo duruufta lagu shaqaynaayo duruuf adag baan ku shaqaynaynaa duruuftaas saasa waxa weye waa waa waa waa dhibaataysanahay waxa waaye soomaalidu waxay tidhahda fallaari gilgilsho kaaga margoodaan leeyahay adigaa u istaagay adigaa waxaa tiri xilkaan anaa qabanaya mas-uuliyaddan anaa qaadaya mahma kaana marka duruuf walba aad ku sugan tahay waajibkeedu waa ku saaran yahay runtii waxa waaye dalkan dhismo u baahan yahay maanta waxa waa resource iyo khayraadka aan raadinayna iyo iyo iyo guryahaas iyo daaraha dhaadheer aan rabno inaan ku noolaano iyo gawaarida aan rabno inaan ku socono iyo iyo mushaaraadka aan rabno inaan jeebo ka buuxsano haddii wadanku uu uu yaalaan khayraadkaasi cid naga ragranaysa oo noo diidaysa inaan qaadano wixii xaq aan u lahayn male laakiin maba yaalo adiga waxaad u istaagtay marka wadankii oo la dhisaayo dhismihii la dhisaa ayaa waxaa tiri alla ilahay anigaa mudan waxa waaye mas-uuliyaddan anaa qaadaayo waxa weye waa hallaygu dayaad tiri marka inaad maalin in laba maalmood kadib qofku inuu duruuf inuu marka inuu inuu inuu marmarsiyo ka dhigta runtii waxa waaye waa waxaan waa arrin aada looga xumaaday waxay la mid tahay maanta waalidkii ku dhalay hooyadaad ogay dhibaatadii kula soo martay meeshay meel heerka aad taaganta ku soo gaarsiisay kaaga baahan marka ayadoo furta inaad daryeesho aada dhaqaalayso xanaanayso haddana inaad tidhaahdo waxa waye lacag layguma siinaayo duruuf ay hayso hooyo ma ma daryeeli karo waxa waaye waa dhibkeeda leedahay dhulka kan dhulkaan ku dhalanay waayo na soo barbaariyey waxbarashadaanu maanta aan cilmigaan aan sheeganayn waxba waaaan leeda waa ku shaqaynaynaa lacag la-aantuna lagu soo baray waay maanta wadankaa noo baahan dhulka isaga ayaa noo baahan inaan ka shaqayna inaan waxu qaban marka duruuf walbo waxaan rajaynaa insha allah in loo dulqaato loo dulqaato laga baxo aysan noqonin marka waxa waaye runtii wax laga dhigto excuse laga dhigto waxa waaye duruufta ayaa adag saas darteed ayaa anigana wadadan qaladkaan u qaaday taas ayaa igu kaliftay anna inaan xiina inaan shaqadii ka tagay aysan noqonin waxa waaye mas-uuliyadda mas-uuliyad la qaado waa tii haddana ugu sii adkeed waa cadaaladda marka laga hadlayo waa kii wasiirka wasaaradda cadaaladda aayadihii uu xusay ka mid ahayd in allaha ya'murukum waa amr waay waa alladii lina amra an tu'addi lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu بالعدل وحوي وأمر والغسيل أي مرك إن شاء الله ميل لو قال لحد إنسان مرك وحن رجينا أنا أنا أنا وقعما يستحسنين أنا أنا أنا وحوي وحي كالين كنا أنا كل قبل كنا وحنا كل قدرتي وزارة يو يقدمي محكمة السنة وربحين تنسينا وابرحين أرض وقف الله وفرحه أو أها باهي يجري إن إنكسو أن لو تدبولي كان إن قيبك من إلا تدبولي إن شاء الله حارجينا إنت دمنا وحوا إن إذا مسترمان أو يشود وما لكن سأنقنا إنت أسيس النون وقال وحوا نيجب إسا النون وقال وحوا أو أنو استاقنا سيدا ودا كان يومدان الشعب كان أصحاب بعدنا بإذن الله ماشي عن رضي إني جاران عن رضي إني جارسينو أدو إلهي أنا رصيف نو يلي إني جارسينو نغرب سوف ماشي أتمنى جاسمك عنو جارسينو وحاولنا ندك يكون نصر الله أنا قد إن شاء الله waxaan rabaa ugu dambayntii marka anoo ka wakiila insha allah inaan halkan aan aan salaan kaga soo gudbiyo idiinna rajeeyo tababarkan inuu guuriga kugu dhambeeyo kugu dhamaado madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya runtii waxaan leeyahay oo kale gudoomiye axmed iyo iyo iyo iyo iyo garsoorehaynan macalinka noo bixin doona casharadan waxaa waaye
hamiin faylan akhyaar ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybogeen ka horey iyo weli dhegaystadahaytan gudoomiyaha deegaanka awdiinle ee degmada baydhabo iyo weliba hosgeega fariin indirey madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan weliba subaaq indiray wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed walinuusan ku baaqay in war lagu qabado dhibaatooyinka beeroleyda koonfur galbeed injeysida katalaanka maalmagon damboyt weerar ha ka qaaday beero kiyaalan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye ibraahim maxamed nuur oo la hadalay warbaahinta iyo hadalladan ku jeediyey gaar ahaanna maydharaa deegaankan hata maydharaa gudoomiyaha kale deegaanka awdiingle wayba ka mid yahay deegaamada oo maan arday si toosa angaraabsatay waliba la marahaya maalintii saddex ama maalintii afaraad yamana ayaxga ya arday ya ka degi mayb waa taas horta waliba amalanka bahar lahaa kow in ilaahay subxaanahu watacaala la koobsada ilaahay langnagad culamaaudiinta ama odayaasha mana dhaqanka ilaahay inka badbaadiya masiibadan oo tan ah yacni ini mana diinka ilaahay mana la akhriysid diinta ilaahay mana arday lahangnagada culummada mana diintan akhriislan ilaahay lan tawbashaana wayba aan maleeyay mana dhibaatadan dad haysata dhib oo yacni maydarays unu jeysani inatay aan maleeyay may weele ilaahay qur-aanka mayba ka eray maa asaaba min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum hataa maydarays dadki dalagii aan goay dalagii waa walka quursaday wayba maydarays qarkan saarana xoolihii maydarays doogii ama nulkiyo aamayan inasaas oo kalen kabsada marka dhibaatadan haddii mana ardaytan dadka itan duunyada sembir way halistee badanta tan duunyada maamulka maydarays dowladda koonfur galbeed oo aan saray mudane madaxweynaha cabdilcasiis xasan maxamed naftigareen ini mana la aawiy dadka maadaama nololyo inta badan goboladan koonfur galbeed nololyo dadku way ka tiirsanaytay beero way mana la rooga hilligii mana dalag beer dalagii manayo beerada in hagofadi waqtiyo waa la rooga way la filaayay ini mana arday fasalkan sisin ogsidin fasal oo mana deerta si faydan qubati fasal oo mana arday dadweynaha arday ka dhaqan koonfur galbeed iyo unfilaayeen ini dalag faydan gohow way masiibe kaabsitay ay hagan mana arday walalanka magadari oo arday dhibaatada wed maamulka mana arday koonfur galbeed oo sida maydharaa wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka iyo wasaarado kale mana arday sida wasaaradda beero aramoon qoseeyan wali inka baagay ini maydharaa dadka shacab weynaha oo mana arday dhibaatada kaabsitay la taageera la garabsi
barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertaan khiyaare wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye iyo weliba geega daafuray barnaamijka bandhigga safarka dalxiiska ee soomaaliya walina munaasabadaas laka daafura ay ku qayb galay mas-uuliyiin ku dareeran baarlamaanka iyo gola wasiirada dowladda federaalk soomaaliya iyo marti sharaf kale wasiir maareeye iyo khudbad meelo ku jeediy waliba use tilmaamay muhiimaddu sleeyey bandhigga safarka dalxiiska geegalka daafure magaalada muqdisho
runtii maanta sidii ay labadii qof ee halkan iga horreeyey ay sheegeen oo runtii ku filnayd muhiimadda ay leedahay maanta munaasabaddan intay dhaheen ay ku filnayd maanta waa maalin cusub oo soomaaliya ay heshay ama maalin cusub oo soomaaliya wejigeeda wanaagsan quruxdeeda rajadeeda muujinaysa wey waxaan runtii aada iyo aada ugu mahad celinayaa dhallinyartii soo aliftay in munaasabadan la qabto oo nuurkii halkan ka hadlayo uu ka mid yahay waxaan u mahad celinayaa shirkadaha samtax iyo saabta iyo dhammaan wasiir ku-xigeenka oo runtii liirka ahaa arrintan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska walaalayaal sidaa la sheegay arrintani laba ujeedo waaweyn bay leedahay maanta inaan qabsanno midda koowaad waxaa weeye in hay-adaha halkan ku midoobay iyo wasaaradaha ku midoobay ee dhinaca brivatka ama shirkadaha dalka soomaaliya ee somtax iyo sata iyo shirkado kale oo badan oo qayb ka qaatay iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradahaas oo dhan oo si uun lugugu leh hawsha halkan ka socota ama mas-uuliyaddooda ay ku jirto inaanu mas-uuliyaddeeda annagii oo hayadaha dowladda iyo hay-adaha kale babliga annakoo ah yacni brifatekaa inaanu muujinno hawshaan nuu hayno shacabka soomaaliyeed qiimaha ay leedahay iyo higsiga aan wadno oo ah in soomaaliya maanta soo gaadhay burbur ina ku dhacay kadib soomaaliya inay maanta ku soo noqotay masraxyada caalamka oo ay ku jiraan kuwa duulimaadyada oo ay ku jiraan kuwa ganacsiga ay ku jiraan kuwa dalxiiska iyo iyo iyo iyo dalxiiska ay ku jiraan iyo dhammaan balatformyada kale ee dowladuhu buuxiyaan kulligan dalkeenu waa kusoo noqday in inkastoo weli argagixisadu ay dhibaato ku hayso dadka soomaaliyeed ka xunnahay dhacdooyinka qof soomaaliyeed naftiisa ku waayo ay ugu dambaysay tii laatiri sideedii december haddana in aanu hubno in maanta dowladnimada soomaaliya gaadhay meel aanay dib uga noqonayn meel argagixisadu aanay mar dhow u suuroobi doonin inay qof soomaaliya disho meel amni darradii iyo rajo la-aantii soo dhammaatay soomaaliya dib cagaheeda isugu istaagtay afrika iyo adduunka qaybo ka mida hoggaan bay u ahaan jirtay hoggaankeedii dib usoo ceshan doonto taas bilowgeedii weeye golayaal aadna doonateen baan ku jirnaa oo baarlamaan iyo xukuumada oo loogu talagalay dalkan qorshihiisa iyo meeshuu u socdo iyo wakhtiga uu gaari doono inay ogaato markaa shacabka waxaanu kaga horraynay oo ognahay inay dhammaatay wakhtigii foolxumada soomaaliya iyo wakhtigii nabadla-aanta soomaaliya wakhtigii nololxumada soomaaliya wakhti aada u dhow aada u dhow inuu dhammaan doono dadka iyagu ku noolaan doonaan farxad iyo dalxiis iyo nolol iyo nabad taas bay markaa munaasabadan maantu u tahay bilowgeedii insha allahu tacaala qodobka labaad kaas kii koowaad waay waxaa taabtay nuur baa taabtay qodobka labaad oo runtii wasaaradayda warfaafintu aada culayska u saarto arrintaa looga daleeya waxaa ka mid ah wax la dhaho perception change ama bedelidda fikirka xun ee laga qabo soomaaliya tusida adduunka iyo soomaalida laftigeeda dhallinyarta halkan fadhida laftigooda rajo inay jirto in dhinac wanaagsan oo soomaaliya jiro oo waxyaalaha warbaahinta iyo dadkii hore uun u arki jiray soomaaliya oo dhibaataysan ay faafiyaan ee ah soomaaliya xun oo argagixisa joogto nabadgelyo la-aan ka jirto nololxuma ka jirto dabcan in adduunku inoo bartan ay ahayd oo ina ku dheeraatay soddon sana ku dhowaad aynu ku soo jirnay hadda way dhammaatay ama waa sii dhammaanaysaa boqol kiiba sagaashan tobanka hadhayna sidii la sheegay two thousand twaniga lagu dari doonaa marka markaa perception change ayaa laba af buu leeyahay af gudaha waa dadka soomaaliyeed naftigoodu waxay u baahan yihiin perceptionkooda in la bedelo midna bannaanka waaye dadka caalamka fikirka ay soomaaliya ka haystaan in la bedelay u baahan yihiin wasaaradaydu taasay ka shaqaysaa qorshe badanna ka leedahay iyadoo dabcan madaxdeeduna igu og tahay oo dowladdoo dhammi igu og tahay ta gudaha haddaan fiiriyo shacabka soomaaliyeed bersabshanka ay ka qabaan dalkoodu inuu fiicnaado dowladdooda inay ku kalsoonaadaan ay tahay fuujarkooda inay walaaloobaan oo iyagu dalkan wada leeyihiin wax badan baa ka dhiman inay nabadda iyagu samayn karaan oo aan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan iyo afartan wasiir aanay samayn karin waxay u baahan tahay wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba inaanu wacyi gelinno oo tusno qofka soomaaligaa inuu isagu nabaddiisa sameeyo oo wanaagga dalkiisa sameeyo oo dowladdiisa sida adduunka maanta dowlad la-aan lama noolaan kara u arko in dowladnimadu ay tahay fuujarkiisa iyo nolosha ilmihiisa iyo isaga naftiisa dowladnimo keliya inay tahay inuu waxa dowladda u arko wuxuu isagu wax ku leeyahay perceptionka waxaa ka mid a soomaalidu ay ku ay ku liidato waxa dowladda waxay u yaqaaniin wax madaxweynuhu leeyahay iyagu aanay lahayn maybe ama dowladda dadka ku jira ra-iisul wasaaruhu leeyahay haddaan anigu hadda wasaaraddan madaxda ka ahay dhaco oo xaafad ka dhista guri fiican waxaa laga yaabaa in xaafaddu ay ammaanto oo tiraahdo waa ka shaqaysto dowladdiibuu shaqo fiican ka soo qabtay si fiican buu yaala laakiin shucuurta kale caalamku sidaas maaha inaan waxaaga dhaco waxaa ka xun inaan waxa dowladda dhaco aa ka xun marka perceptionka dadka soomaalidu dowladnimada u yaqaaniin yaa leh yay tahay inuu waardeysto wax badan baa ka dhiman oo u baahan in la bedelo ta gudaha intaasaan kaga baxayaa ta bannaanka si fiican baa loo garanaya waa in soddon sano ku dhowaad dalkeenna laga faafinayay mararka qaarkoodna ay jirtay weji xun oo uu leeyahay oo dagaaladii sokeeye iyo dagaaladii argagixisadeed lagula jiray awgood adduunku u arkay meel aan nolol ka jirin laakiin maanta waa ka soo noqon waxaanu marka u baahannahay oo munaasabadahan oo kale ay tusayaan adduunka sida maantaba ay noola joogaan madax waaweyn oo adduunka hay-ado isutaga haysto caalamiga in soomaaliya ay dib u soo noqotay waxaa laga qoray ee hore looga qoree ku jira warbaahinta iyo baraha websaytada ay yihiin wax dhammaaday soomaalidu hadda nolol ka jirto dowlad ka jirto nidaam ka jiro xoog u korayso tahayna meel ay taallo fursad ganacsi iyo fursad dalxiis oo meel kale oo laga heli karaa aanay jiro adduunka taas inaanu tusno adduunka oo kulligeen haddaan dhallinyarta nahay iyo haddaan madaxda dowladda nahay dadka soomaaliyeed nahay inaynu adduunka tusno inaynu hoggaan baynu ahaan jirnay sidaa mar hore sheegay dib ugu soo noqonnay nabadeenna sugan doonno wixiina ka dhimanna dhammaystiri doonno soomaaliyana tahay dal fergina oo hadda curd maaragtay bisil fursado badan leh ay ku jiraan kuwa dalxiiska xeebta ugu dheer africa leh quruxda ugu badan leh sidaa hadda halkaa ka arkaysaan runtii aan u ammaanayo wasaaradda iyo wakiiladii soo diyaariyey quruxdaas sanadka laba kun labaatan iyo kowdana aanu aada uga qurxin doono dalxiiska soomaaliya iyo dhulka ay soomaaliya la dalxiisi karo si fiican usoo bandhigi doona marka qodobka labaadna waa perception change ku saabsan ama gudaha ama debadda ku saabsan markaas runtii aada iyo aada baan u ammaanayaa dhammaan hay-adihii shirkan iyo quruxdan soo qabanqaabiyey ee kuwa dowladda iyo kuwa brayfitkaa lahaa waxaan u mahadnaqayaa xarunta sahal oo runtii spacekan fiican ee qurxan munaasabadan aadka u quruxsan na siisay waxaanan leeyahay waa inoo furan yahay shirkan labada casho ama kulankan isutagan labada casho ee somali tourism and travel expo bandhiga safarka iyo dalxiiska ee soomaaliya oo sidaa la sheegay sanad walba mar la qaban doono
shoobla shoobla haashinew sidee umaymay waa digeerka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo wada shugri shabdhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may ata shaakir waybwa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaalashaalaysan hundurma shahaadan haynaya isbuunyo shabshal banayn hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone
qeybigii dhexe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho iyo uu siina mayba ku qeyb galay kulanka bandhiga safarka dalxiiska ee geega wasaaradda warfaafinta ka daahfurtay magaalada muqdisho welina meeli ku jeediyey hadallo dhiirigeliyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya saasaatoona weliba use tilmaamay in barnaamijku muhiiman ayo gobolka banaadir taasoo tilmaamay in maamulka gobolka banaadirna gacan weyn ku jeysi doona sidii la muuji lahay maylo dalxiiska kafaylan ee kayaalan gudaha magaalada muqdisho gudoomiye cumar maxamuud maxamed cumar finish oo khudbad ku jeediy munaasabadda iyo hadalladiis weliba ku mid ahaayey
runtii arrintan maantay halkan lagu soo bandhigay waa mid soo jiidasho gaar ah noo leh qalbi qaboojis wanaagsan u ah bulshada soomaaliyeed rajo u ah ubadka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed runtii waxay noo muujiyeen haddii la dadaalo in guulo la xaqiijin karo dalkan muddadii aan soo joognay marxalado badan oo dhibaatooyin ah ayaa la soo maray dhibaatooyinkii la soo maray sida looga soo kabtay ayay mardhaati cad u tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo ka sheego magaaladan muqdisho ee sharikaadkan maanta soo bandhigistan sameeyey ee intooda badan ay ka howlgalaan yani yani xaaladaha ay soo martay xaaladaha ay soo martay way kala gedisnaayeen laakiin tii ugu foosha xumeed markaan wax yar ka sheego airbortka muqdisho international airportka ama aadan cadda international airportka ah ee cadowga u taagan inuu qalbiga ummadda dilo wuxuu ku dhawaaqay in airbortku xiran yahay airbortka inuu xiran yahay marka waxaa joogsaday dhammaan duulimaadyadii dadaalka sharikaadka localka ah iyo kuwa internationalka oo iskaashaday ayaa arrintaas beeniyey ciidamada amniga iyo kuwa walaalaha aan nahay oo iskaashadayna kaalintooda ayay qaateen ma ahayn mid laga bariyey in airboorkii iyadoo aan baqdintooda laga qabin dib loo furo runtii geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuuleen inay dalkan dumiyaan ay damiirta iyo qalbiga soomaalida ay baabi'iyaan waxaan dhihi karaa sharikaadkaanu cadowgaas waa kuwii ku daadiyey way ku daadiyeen marka waxay isku dayayeen waddada airboortka oo ah midaan hadda agteena marta inaan la soo marin maalin walba waxaa ka qarxi jiray meeno dadaal la sameeyey ayaa suuro geliyey iyadoo aan la baqayn in waddadii si kasta loo maro marka taas waa ku daadatay cadowgii isku daygiisii waxaad og tihiin magaalada muqdisho meelo badan oo ka mid ah cadowga inay ka talin jireen maantay meel walba oo muqdisho ka mid ah oo aad marto waxaa ka furan travel agency travel agency-ga waxa iska yimid ma aha dadaal dadka soomaaliyeed ay la yimaadeen ayuu ku yimid marka cid kasta oo ku riyoonaysay in soomaaliya ay xun tahay in soomaaliya ayaan ammaan ahayn in muqdisho aan lagu shaqayn karin ayay ku daadiyeen waa ku daadiyeen meeshay ka saareen sidaa darteed soomaaliya way socotaa waxay la jaan qaadaysaa adduunka waxay u socotaa meeshii beri ay ka timid meel ka sarraysa maxaa yeelay adduunka dhan ayaa xagga teknolojiyada iyo dhinac walbaba horu maray marka waxaan ognahay meelo badan ee, soomaaliya inay uga horeyso ee, meelo badan oo adduunka ka mid a Ee, waxaa ka mid ah berigii duruufaha adag ay jireen ee, soomaalida ee, gaar ahaan travel agenciesku waxay suuro geliyeen soomaaliya inaanay sinaba uga go'in adduunka intiisa kale ma joogsan ee, duulimaadyada markii ay u xirnaa garoonka muqdisho marka dadaal badan ayaa la soo sameeyey maantana waad arkaysaan halka uu marayo Ee, annaga haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed dadka muqdisho inaan u hambalyayno aana ku dhiirigelinno dadaalkooda inay sii wadaan intaas ayaa nala gudboon oo aan ku talin lahaa Ee, walaalayaal ee, soo bandhigii halkan lagu soo bandhigay qaybo badan oo ka mid ah dalkaaga soomaaliya ma jirto cid idinla leh goobaha quruxda badan magaalooyinka quruxda badan oo aan hubo qaar badan oo idinka mid ah inay garanayaan qaarna aanay u suuro gelin ee, waa adinka dhaxalkiinnii marka dhaxalkiinna kuwa xambaarsan aragti shisheeye inayan ku dheeldheelin oo ayan meel ba'da ka dhigin adinkaa laydinka rabaa inaad la timaadaan dadaalkeeda aad xaqiijisaan dalkiinnu waxa uu ku horumarsan yahay inaad soo bandhigtaan sida haddaba qaar badan oo idinka mid ah ay maantay noogu soo bandhigeen walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin aan u hambalyayno dhammaanteen walaalaha dadaalay ee weliba dadaalkoodii gaarsiiyey heer caalami ah iyadoo aan ognahay ee, duulimaadyada internationalka iyo international travel agencieska inaan lagaba xusi jirin soomaaliya Ee, waxay xaqiijiyeen ee, madaxdii adduunka ee xagga duulimaadyada inay maantay ku martiqaadaan soo bandhigaan iyaguna farxadda ay farxeen ay halkan abaalmarina ku guddoonsiiyeen walaalayaal waxaasoo dhan waxay muujinaysaa dadaalka la sameeyey dadaal aan la nimaado wuxuuna gaarsiin karaa horumar ee, wuxuuna meesha ka saari karaa ee, rajabeelka iyo tahriibka iyo amni darrada Ee, waxaan ognahay sababo badan oo hadda taagan oo xagga amniga ah ee, yacni inay sababtay ee, saboolnimada marka ee, sharikaadka iyo maalgashiga iyo dalabxiisku waa waxa meesha ka saari kara saboolnimada markastoo saboolnimada ay baxdaan na- waxay ka dhigan tahay markasta oo amni daro ay baxdo aan ka wada shaqayno inaan dalkeennan annagu aan leenahay oo dhaxalkeennii ah inuu noqdo mid adduunka oo dhan ay u dalxiisi
barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo weliila dareertan akhyaarey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba sugeega dahfuray mashruuca talaalka sambabka erinka kaas oo welwiin ku torow sidii lanka horseeda lahay cudurada ka dhihi karo erinka oo ku mid ah xoolaha iyo dhagadaayan bulshada soomaaliyeed dahfurka kureed wasiirkii weliba ku hadalay muhiimadu isleeyay talaalkun
dada xoolaha ardayda jaamacadda ka soo qalinjibiyey oo soo baratay cilmiga xoolaha daaweyntiisa iyo qaybihiisa kala duwan xubnaha ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullah mudanayaali marweyn waxaa sharaf weyniyi ah inaan maanta halkan anuu matalaya magaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk ee dowladda federaalk soomaaliya iyo magaca aan ku hadlayo wasiirada dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya aan maanta halkan aan ka dahafurayno ololaha talaalka sambabka ee ariga runtii xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya isla markaana qayb weyn ka ah ka qaata kobaca dhaqaalaha dalka gaar ahaan wax soo saarka oo uu qayb weyn ka yahay in ka badan boqolkiiba lixdan xoolaha waxay ku ka kaloo ka qayb qaataan sugitaanka amniga cuntada iyo nafaqaynta xoolaha oo caafimaadkooda laga shaqeeyaa waxa ay qayb weyn ka qaataan ka hortagga ka hortagga cudurrada badan ee ku dhaca lahaa dadka sidaa darteed ololahan aan maanta furayno oo uu muhiimad gaar u leeyahay dadka iyo xoolahaba sidoo kale xoolaha oo caafimaadkooda laga shaqeeyo waxa uu kaloo muhiimad gaar u leeyahay dhoofka xoolaha oo isagana kor u kaca marka xoolaha soomaaliya aada loo daaweeyo oo caafimaadkooda aada looga shaqeeyo inaan maanta dahafurno ololaha tallaalka sanbabka ariga waxay uu muhiimad gaar u leedahay ummadda soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah meel walba ay ku nool yihiin si ay u helaan tallaal taya leh isla markaana baahi weyn u qaba in xilligan loo tallaalo xoolahooda maadaama goordhow aan soo gebagabaynay ee ololihii daaweynta xoolaha ee muddadii labadii bilood ee hore oo lasoo dhaafay aan ka wada shaqaynaynay waxaa adeega hufan naga sugaya qoysas ku nool baadiyaha fog ee aan mar walba heli karin adeeg caafimaad xoolo oo dhammaystiran kuwaasoo aan haysan hanti ay aan ahayn xoolahaasi sidaas daraaddeed howshani waa inaad u niyeysataan in aad alle dartii ugu shaqaynaysaan bulshooyinkaas taagta daran ee una maaragtay tabar daran dhibaatooyinka mar walba soo food saara mudanayaal imarwooyin xoolaha soomaaliyeed oo in muddaba dowladda ay ka shaqaynaysa federaalka sidii loo daaweyn lahaa oo kobacoodana hore loo gaarsiin lahaa waxaa farxad weyn noo ah maanta in dhoofkii xoolaha soomaaliya wakhtigan hadda aan ku jirno sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban uu kor u dhaafay tiro ku dhowaad saddex milyan oo xoolo neef oo xoolaha in dalka dibadda looga geysiyo nambarkaas ma aha nambar aada u badan leanna waxaan rabnaa inuu ka sii bato sanadkan laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa taargetkeennu wuxuu yahay inay shan milyan kor u dhaafaan haddii ilaahay idmana waa gaari doonnaa suuqaga aan helnay awgood waxaan halkan ikugu bishaaraynayaa in maanta suuqii hore u jiray kii sacuudiga inay noo soo kordheen suugo kale sida wadanka xumaan oo ilaa tira hal malyan iyo afar boqol kun ku dhowaad sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ka dhoofeen dalka soomaaliya iyo in dowladda qatarna ay noo furtay xoolihii sidaas daraaddeedna waxaan rajaynaynaa in aan ka wada shaqayno sidii loo horumarin lahaa xoolaha si ay u gaaraan dhoofka xoolaha iyo danta soomaalida ay leeyihiin ay u wada gaaraan waxaan halkan ugu mahad celinayaa hay-adihii ka qayb qaatay maalgelinta barnaamijkan tallaalka xoolaha ee gaar ahaan ariga sambabka sambabkiisa oo ah sida midooda yurub hay-adda u k a u s a iyo hay-adda baw oo qabanqaabadna la qayb gashay ururada xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo wasiirada wasaaradaha dowlad goboleedyada ee maaragtay qayb weyn ka qaata howshan fulinteeda iyo ka shaqaynteeda aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaana halkan ugu dhawaaqaya ugu dambayntii in uu aan daah furannay oo uuna furan yahay tallaalka ee laga daaweynayo ariga sambabka maaragtay laga tallaalayo kaasoo si rasmi ahaan ugu furan yahay saacaddan laga bilaabo dalka soomaaliya waana mahadsantihiin
qaybogii damboy ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deerna akhyaar ee qodobkan damboy hoose inqobada maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee maamul goboleedka puntland iyo weliba geega xukuno shalgadisan kariday siyaasiyiin odadhaqameedya laka eeday in iyo dhaliilayan siyaasadda madaweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni inkadambeynta gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari iyo fidhiga maxkamadda kashaaci xukunka laku xukumay siyaasiyiintii odayaasha dhaqanka geega marlamaatax ka muuqda maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari
cawad ceel maxamed faarax toddobaatan jira in lagu helay been abuur warar been abuura
si waafaqsan qodobka oo uu ka mid yahay been abuur madaxda dowladda madaxda sartare ee dowladda iyo iyo kelmado ah in shacabka la gatay hantidana la gatay taasoo uusan caddayn u hayn cabdulaahi yuusuf buuxe maxkamaddu waxay ku heshay warar been abuura kuwaas oo ah dalka in la gatay iyo ilhaameen ciidamada xoogga ama ciidamada dowladda ciidanka dowladda aflagaado iyo bannayn ammaanka magaalada boosaaso oo uu sheegay in ciidanka magaalada laga saaro oo magaalada la banneeyo si waafaqsan qodobka muuse cali jaamac waxaa lagu helay hadal been abuura kaasoo ah in madaxweynihii hore ee dowladda puntland iyo baarlamaanka hore ee dowladda puntland inay oo ahaa xubno shaqaf wanaagsan usoo qabtay dalka sharfanna inay laaluush qaateen oo ay dalka iibsadeen iyadoo aan halkaas oosa cadayd wax cadayna usan keenin rooble maxamed aadan rooble maxkamaddu waxay ku hashay warar been abuula aflagaado mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ilhaamayn madaxweynihii hore ee dowladda puntland kicin dadweyne iyo abaabulid burburka dowladda puntland caburin bulshada kicin in la caburiyo bulshada aflagaado laamaha ammaanka ee dowladda hanjabaad iyo u bareerid xoogag hubaysan in la keeni doono la samaysan doono sidoo kale cabdicasiis baydhaba axmed waxaa lagu helay kaasoo rooble aadan maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis axmed baydhaba axmed waxaa lagu helay aflagaado mas-uuliyiinta sarsare dowladda ilhaamayn madaxweynihii hore ee dowladda kicin dadweynaha abaabulid caburin iyo bulsho kicin aflagaadayn laamaha ammaanka ee dowladda hanjabaad iyo u bareerid xoogag hubaysan in la samaysan doono maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhaba axmed waxa ay waafaqsan yihiin qodobada iyo sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay muuse cali jaamac cabdulaahi yuusuf buuxe iyo cawad ceel maxamed iyadoo u codkanaysa qodobka oo dhigaya biloodoo xariga waxay uga soo qaaday saddex biloodoo xariga halka saddex biloodna ay uga bedashay ganaax oo dolar xukumadda waxay ku xukuntay saddex boqoloo dolar shan boqoloo dolar iyo saddex biloodoo xarig maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhaba axmed si waafaqsan qodobada waxay qodobka hore ee uga soo qaaday laba sanoo xariga halka qodobka na ay uga soo qaaday ganaax kun dolara waxaa ka furan qaadasho rafcaan soddon cusub gudahood هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم guud ahaan khiyaara intaasi yaa ka afmeeraan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasiile dareersiyaana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinaca farsamadana gacan weynku jeysadaa wadaagtay maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa tan iyo markalanti ku kulmi doonan weliba sinkugu tabay sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu